bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhduna ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha agosto sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaas uu ka dhacay dibadba xoogan kaasoona dadka deegaanka ay kaga soo horjeedaan ururka al-shabaab iyo go'doominta oo geliya magaaladaasi muddada ka badan lixda bilood magaalada buulaburta ayaa la tilmaamay maanta inay kaga duwaneed maalmihii soo maray maadaama halkaas ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo inta badanna ay ka qaybgalayaan bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoona ka caraysan sare ukaca qiimaha raashiinka qutulduruuriga ah ee magaaladaasi halka uu maraya maadaama muddo lix bila magaalada aysan garin wax gaadiid ah kuwaasoo sida raashiin ururka al-shabaab ayaa la tilmaamay tan iyo markii laga saaray halkaasi inay goodoomiyeen ayagoona ku amray gaadiidka inaysan soo qaadi karin wax raashiin ah haddii lagu arkana la gubi doono raashinka iyo macalbaabuurkaba ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom ayay ka dalbanayeen dadka dibadbaxayaasha ah in gurmad deg deg ah lala soo gaaro wadooyinkaasina laga saaro ururka al-shabaab ayagoona dadka ku dhiiranayay maanta in ay si aad ah uga soo horjeestaan go-aanka al-shabaab ay ku goodoomiyeen magaalada buulaburte ee gobolka hiiraan dibadbaxayan ayaa waxa uu imaanayaa muddo ka badan lix bilood oo ay ururka al-shabaab u diideen wax raashiin ah inuu gala magaaladaasi inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya horey raashiin diyaarado lagu daadgureeyay ay u geysay garoonka diyaaradaha ee magaalada buulaburte kaasoona u muuqanaya mid aan weli daboolin baahida ka jirta magaaladaasi magaalada buulaburte ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolka hiiraan waana magaalada labaad marka laga soo taga magaalada xarunta ee beledweyne waxayna magaaladaasi tahay magaalo si aada u horumartay muddooyinkii lasoo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya haatan ayayna u muuqanayaan bulshada ku dhaqan magaaladaasi kuwa wajahaya caqabado xoogan oo kaga imaanaya dhanka ururka al-shabaaba iyo gacan ku-haynta dowladda federaalk ee soomaaliya ee magaaladaasi maadaama weli wax tallaabooyina aysan qaadin dowladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa amisom ee hore gacanta ugu dhigay magaalada buulaburte ayagoona weli ka caajisaya inay gacanta ku dhigaan guud ahaan gobolkaasi si ay u fududaato in dadka la gaarsiiyo gurmad deg deg ah magaalada jalalaqsi oo wax qiyaastii aan sidaas u badnayn u jirta magaalada buulaburte ayaa xarun u ah ururka al-shabaab oo halkaasi degan fariisimo ciidanna ku leh ayagoona inta badani weerarada qaybta ka ah ku dhufo oo ka dhaqaaqda ee lagu qaadaya magaalada buulaburte qaarkood laga abaabulo isla magaalada jalalaqsi waxayna kal hore sheegeen maamulka gobolka hiiraan inay tallaabooyin qaadi doonaan taasoona ku aadan gacan kudhigista magaalooyin ay ka mid tahay jalalaqsi oo ah magaalada labaad ee magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolka hiiraan taliska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaano ay ku hayaan rag ku libisan dareyska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya lana tilmaamay inay qaarkood ka tirsan yihiin ciidamada xoogga dalka baaritaano la xiriira kufsi iyo dhac ay ka geysteen qaybo ka mida gudaha gobolka shabeellaha hoose sarkaalka ugu sarreeya ciidamada booliska ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu tilmaamay in baaritaanadaasi ay jiraan dhowaanna ay gacanta kusoo dhigi doonaan kooxa la tilmaamay inay dhibaatooyin ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee dhaqan gudaha gobolka shabeellaha hoose kuwaasoona geystay kufsi iyo dhac boob ah oo loo geystay hanti ay leeyihiin dad rayid ah oo ku dhaqan qayba ka mid a magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose marka anagu keliya ama nihi annagana waa un maaragtaa kahortagnaa iyo ka dabatagba waan samayna walaal waxbaa ka jira arrintaas kursigaas waa jira waan ku wada joognaa waan ku wada baarkadegsaan ku wada joognaa markaan soo gabagabayna insha allah aad oo magaceynaysaa marka wixii kale oo dhibaatayo oo saahid oo joogto ana waxaan isleenahay ogaa amaad maaragtaa aad ka runtihiin taas arrimaha ama hadalka taliyaha ciidanka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa uu imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay cabasho xoogan ay kasoo yeeraysay bulshada ku dhaqan magaalada afgooye iyo nawaaxigeeda taasoona la xiriirta dhac iyo kufsi wadada inta badani loogu geysto bulshada ku safraysa wadada u dhexaysa magaalooyinka wallaweyn iyo afgooye halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduudna waxaa maanta ka dhacay shir looga arisanayo caafimaadka gobolka galgaduud kaasoona ay ka qaybgalayaan hay-adaha samafalka ah gaar ahaan kuwa caafimaadka ee ka howlgala gudaha gobolkaasi galgaduud shirka ayaa la tilmaamay inay soo qabaqaabisay waaxda caafimaadka ee gobolka galgaduud ee dhanka dowlada federaalk ee soomaaliya asigoona maanta si rasmi halkaasi kaga furmay waxaana shirkani la tilmaamay inuu socon doono muddo saddex laba cisho ah kaasoona gundhigiisa uu noqonayo sidii loo horumarin lahaa caafimaadka gobolka galgaduud shirka waxaa ka qaybgalaya sida laga dhawaajiyay hay-ado dhowr ah kuwaasoona ka socdo qaybaha kala duwan ee caafimaadka uu ka kooban yahay wararka ka imaanaya deegaanka tiyaglow iyo tuulooyin dhowroo hoos yimaadana waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom ay gacanta ku dhigeen tuulooyin dhowr oo hoos yimaada deegaanka tiyaglow ee gobolkaasi bakoolka gadaal maalintii shalay ah oo halkaasi gacanta si buuxda ay ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya wararka ugu dambeeya laga helaya tiyaglow ayaa waxaay tilmaamayaan in xaaladda tuulooyin dhowr oo hoos yimaada deegaankaasi haatan ay tahay mid degan iyadoona si buuxda halkaasi gacanta ay ugu dhigeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom isgarabsanaya gaar ahaan ciidamada ka socda wadanka itoobiya waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada dhaqdhaqaaqii xoogan ay ka wadeen qaybo ka mida gudaha gobolkaasi bakool kaasoona ay kaga gol leeyihiin sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi bakool kaasoo haatan ay ka arrimayaan ururka al-shabaab tan iyo wixii ka dambeeyay howlgalladii ka bilowday gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfureed kaasoona lagaga soo horjeeday ururka al-shabaab waxaa sii yaraanaysay gacan ku-haynta ururka al-shabaab qaybo badan oo ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ayadoona haatan ay kusoo hareen tuulooyin dhowr ah iyo sidoo kale degmooyin aan sidaasi u badnayn oo haatan ay ka arriminayaan ururkaasi qaybo ka mida gobolka gadana wararka laga helaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in gaajo darteed ay dad ugu geeriyoodeen qaybo ka mida gudaha gobolkaasi xilli sidoo kalena goobaha qaar weli ay xayiran yihiin kuwaasoona suurtagal aysan ahayn in la gaarsiiyo gurma deg dega maadaama inta badan wadooyinka ay jareen ururka al-shabaab oo ku sugan qaybo badan oo ka mida gudaha gobolkaasi wararka laga helaya deegaano dhowra oo hoos yimaada degmada baledxaaw ayaa waxa ay tilmaamayaan in baahi aada u xoogan halkaasi ay ka jirto iyadoona dadka la tilmaamay in ay qaarkood ugu geeriyoodeen gaajo qayba ka mida deegaano dhowr oo hoos yimaada degmada baled xaawe ee gobolkaasi gado muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa laga dayrinaya xaalad abaar oo ka dhici karta qayba ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya taasoona hore ay ugu baaqday hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobe u qaabilsan in soomaaliya ay u baahan tahay gurmad deg dega in lala gaaro iyadoona haatan ay muuqanayso in xaalado aada u xoogan oo dhanka bini-aadanimada ay ka jiraan qaybo badan oo ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya xilli sidoo kalena meelaha qaar laga soo sheegaya inay ka jirta biyo la-aan baahsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ku eedeeyey inuu ololeynayo wasiirka dastuurka federaalk soomaaliya faarax cabduqaadir macalin inuu doonayo inuu wax ka bedelo dastuurka ku-meelgaarka ee haatan u yaalla jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi suleymaan ilka case ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in faarax cabduqaadir uu yahay shaqsi u ololeynaya wax kabeddelka dastuurka federaalk ee soomaaliya kaasoo sida uu tilmaamay heshiis ay ku yihiin ummadda soomaaliyeed ahna midka ay isku wada raaceen in wax lagu wada dhisto laiskuna maamulo
soomaaliya hadda inuu doonayo inuu dib usoo celiyo macnahaasna kasoo bilaabo labadii kun iyo toddobadii meeshii la joogay oo kale ma garan wasiirku wuxuu doonaya dastuurka macnaha alif iyo aba inuu wax badan ku bedelo maadaama dastuurku waa dibdhigaal gooniya uu wato dastuurka ilaalidiisana waxaa iska lahaa baarlamaanka soomaaliyeed ay soomaali kuweyishahay oo shakina aan laga qabin wixii laga ugu darayaa madaxweyne lagu soo galo ama lasoo beedgelayana guddiga dastuurka soomaaliyeed baa samayn lahaa guddiga baarlamaanka dastuurka wasiirka aad buu u kala duwan xildhibaanka ayaa tilmaamay in marka uu furmo fadhiga baarlamaanka soomaaliya wasiirka dastuurka loogu yeeri doono fadhiyada baarlamaanka si loola xisaabtamo asigoona tilmaamay marnabo inaysan qaada doonin arrinta wax kabeddelka dastuurka federaalka ee soomaaliya tan iyo inta baarlamaanka iyo guddiga loo xilsaaray ay ka meelmarinayaan dastuur dhammaystiran baarlamaanka majidiliskooda wasiirka dastuurka waa loo yeeri doonaa waxyaalo badan oo lagu eedeyn doonaa jiri doonaa kamid a qodobo dastuuriya iyo waxyaalo badan welibana howlaha wasiirka aada looga shegsay waxaa kamid a waxa la yidhaahdaa macnaha muxuu ahaa sharci la keenay oo ah xuduudaha iyo federaalka baarlamaanka waa la celiyey sidaa darteed macnaha wasiirka ka kaandoongareeday dib loo dhigo sharciga xuduudaha federaalka hadda dhibaatooyin ka taagan gobolada soomaaliyeed iyo buuka taagan waxaa macnaha maxaa wasiirka qayb ayuu ka yahay macnaha dib hagaajinta iyo xidhiidka isaga wasiirka macnaha arrimaha gudaha federaalka eedayntan ayaa waxay imaanaysaa xilli buuq aada u fara badan ay dhalisay arrinta la xiriirta wax kabeddelka dastuurka federaalka ee soomaaliya kaasuuna lagu eedeynayay madax saro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya waana mid iska horkeentay sida dad badani ay aaminsan yihiin maamulka puntland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay ka dhawaajiyeen ciidamada badda waddanka liibiyana waxay tilmaameen inay gacanta kusoo dhigeen ilaa iyo labaatan meydad afrikaan ah kuwaasoona doonayay inay isaga kala gooshaan badda u dhexaysa waddamada talyaaniga iyo liibiya tahriibayaashan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ka mid yihiin qaar soomaali ah iyadoona haatan la la-yahay sida ay wararku sheegayaan ilaa iyo boqol iyo toddobaatan kale kuwaasoona doonayay in qaab tahriib ay ku galaan waddanka talyaaniga ciidamada badda waddanka liibiya ayaa haatan dadaallo ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen tiro dhowra oo haatan lagu la-yahay baddaasi iyadoona hore ay kaga hadleen waddamada midooda yurub sidii loo yarayn lahaa dadka tahriib doonka ah ee kusoo qulqulaya waddanka talyaaniga kuwaasoona ka imaanaya waddamada afrika warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay ow maanta oo sabti ah waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya idiinoo soo saaray anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh